waan fiicanahay walaal anugu waxa waaye nin la foyna waa waxaan ahay oo oo mudulooda waxa weye imaamkii hilaaba ahay imaam xirsi fii faarax cali tahay waxaan baaqusha sacad iyo beesa masheerteen waa meesha horta baaq baan diraynaa inay xabadda joojiyaan maamulada galmudug iyo budcadaha ay hurinayaan maamulka maamulka puntland waxaan ku boorinaynaa colaada u horinayo inuu joojiyo kolley waxaan rajaynaynaa inay taasi khibrad u noqon doonto hurintii hadda ay soo huriyeen inay sanba dambe u noqon doono waan rajaynaynaa waxaan u aragnaa annagu haddaan nahay beesha mudulood iyo beesha hiraab haddaan nahay waxaan u aragnaa daandaansi ay soo qaaday puntland oo ay ku daandaantay dalkeena gobolada puntland mar dambe dowlada federaalka ah iyo iyo iyo dadkan awoodooda aysan isku soo jeedin annaga haddaan nahay beesha mudulood lafweynaa nahay haddaan meeshaas tagno boosaasa ka sokayn mayno waxaan nabad nabad baalkii waxaan dilayaa baaqaha in nabadda ay labada dhaxba qaataan hadda wixii ka dambeeyana dadkii oo maaragtay madalba colaada horiyaa ay ka waantoobaan dadka oo meeshaas wada deganay horta walaatida ma kala raaci mayso dad asraar miirana ayaa dhinaca puntland ka soo jeeda marka dadkaasi waxa weeye labaatankii saneba mar ay intaa awood isbadaan baanrabaxee lagu dhiftaa marka waxaan rajeynaynaa labaatanka sano